jazaaka allahu khayran wa axsana allahu ilayk sida wanaagsan aad nooga jawaabtay su-aashii hore saailkan wuxuu leeyahay filimada kartoonka ama filimada ay ciyaalka fiirsadaan diinta maxay ka qabtaa kartoonka waa wax la sawiray oo ibni aadamka loo ekeysiiyey marka in la fiirsado diinta maxay ka qabtaa sidoo kale gemeka la ciyaaro ee playstationka oo kale diintu maxay ka qabtaa jazaaka allahu khayran
horta ciyaalku way u baahan yihiin ciyaar oo wax dabiici oo alla uu ku abuuray haddii laga hor joogsadana uma roona caafimaadkooda iyo koridooda xagga caqliga iyo xagga jirkaba laakiin waxaa la rabaa ciyaartaas ay ciyaarayaan inay noqoto wax munaasab u ah oo aan dhibaato u keenaynin haddii ay ciyaartu noqoto mid caafimaadkooda u daran ama caqligooda u daran ama diintooda iyo caqiidadooda u daran waa in laga fogeeyaa ila ciyaalku wax ma gartaan iyagu marka wax wanaagsan in ciyaalkii loo raadiyo oo ay ku mashquulaan oo maaragtay anfaca haddii waqtiyada qaarkood lagu mashquuliyo in wax maaragtay anfacaya diintooda oo ay wax ka kororsanayaan oo caqli ugu kordhaayo oo maaragtay cibaado ugu kordhayso oo faham saxahoo wanaagsan ugu kordhaayo in lagu mashquuliyo oo wax la baro waqtiyada fasaxyadu ay jiraan in maaragtay dugsiyadii la geeyo oo diinkoodii maaragtay lagu barbaariyo sababtoo asagaa diinku raasumaalka rasmiga ahaa ah ilmahaada waxaad dhaxashiisana waxaa ugu wanaagsan inay diinkaa dhaxlaan oo aad maaragtay barto wax aakhiradooda anfacaaya dhibka iyo shartana aad ka ilaaliso waxyaabahan marka hadda yimid ee maaragtay telefishinka laga fiirsanayo ama kombyuutarada iyo maaragtay lagu ciyaaro ama laga fiirsado ahlucilmigu way ka hadleen oo sheekh bin cuthaymiin baa waxaa la weydiiyey sheikhu kaama qarsoonaa la yidhi saamaynta filimada kartoonku ay leeyihiin ay maaragtay ku leeyihiin akhlaaqda ilmaha yaryar gaar ahaan xagga caqiidada laakiin haddii la helaba leeyihiin maaragtay qalabkan ataariga la yidhaahdo soo bedel fiican kama noqon karo ama maaragtay cajaladahan ataariga la yidhaahdo shiiku uu jawaabu wuxuu yidhi wax badan baa naloo sheegaa in filimada kartoonka ee maaragtay telefishinada laga soo daayo inay dhib leeyihiin oo ay dhici karta inay caqiidadii dhib u geystaan ninkii marka su-aasha weydiiyey wuxuu ku leeyahay adigu laakiin si gaara ma aragtay mase maqashay wax gaaroo maaragtay la taaban karo oo aan ku garanno inay caqiidada maratay waxaanay kasoo horjeedaan ma sameeyo haddaba sheikhu wuxuu leeyahay ma banaana inaan ilmaheenna wiilal iyo gabdhaba aan u ogolaano inay fiirsadaan aflaantaas kartoonka maadaama wax caqiidadii ka bedelaya ay yihiin san uu ogolaan karnaa uu leeyahy sheikhu asagoo maaragtay inkiraaya laakiin wax taa marka ka wanaagsan haddii la heli karo shirkad la yidhaha sakra oo kale ayaa waxay samaysay maaragtay wax lagu cayaaro qalab lagu cayaaro iyo wax noocaas oo kale ah iyo ataari wax noocaas anu garan maayo u leeyahy shiikhu laakiin hadday jirto buu leeyahay badiil ka fiican way wanaagsan tahay buu leeyahay haddiise ay suurtagal tahay in video maaragtay loo soo dhigo buu leeyahay oo waxyaabahaas meel kale maaragtay inta looga soo qaado kan ay ku fiirsadaan si aanay waxyaabihii kale aysan ula tegin way wanaagsan tahay buu leeyahy shiikhu si ilmuhu iyago faa'idaystaan ilmaha iyo maaragtay gabdhaha marka wixii aan maaragtay dhib keenaynin waxaad moodaa shiikhu marka inuu leeyahay xataa wixii aan toos u fiirsanayna ha loo soo duubo oo ha ku fiirsadaan meel kale buu leeyahay wixii marka aan dhibaato u keenaynin diinkooda iyo caqiidadooda shiikha marka fadwadiisa taa marka haddii aan ka gudubno shiikha fadwadiisa marka haddii aan ka gudubno oo wuxuu weydiiyey ninka maaragtay saa'ilkaahi waxaan la yidhaahdo playstationka oo kale maxaa maaragtay laga sameeyaa buu leeyahay kaas waxaad moodaa dhibaatadiisu inay aada u badan tahay oo gaaladii maaragtay soo saaraysaba ay aada uga sheegteen oo aan maaragtay ka akriyay meelaha qaarkood in gobollada america qaar ka mid ah ayba maaragtay xakamayn kusoo rogeen waxyaabaha noocaas oo kale ah oo aan wax walba maaragtay la nashin karin waxyaabaha qaarkoodna maaragtay in sanad gaara loo sheego ay khasab tahay oo dadka dhan aysan wada fiirsan karin waxaa dhacda marka in kuwa qaarkood aan hadda internetka aan ku aragnay mid lagu magacaabo oo kale first to fight oo hadda maaragtay america ay soo samayso in maaragtay lagu muujinayaba islaamkii oo lala diriraayo waxaa laleeyahay irhaab baa lala diriraayaa iyo maaragtay dadka maaragtay gar kale iyo mashaayikda iyo wax noocaas oo kale ah marka ciyaartii waxay ku socotaa in maaragtay marxalad kastaba marxaladii kale ay kuu dhiibayso oo mararka qaarkood la gaaraayo in islaamkii maaragtay la xumeeyo iyo qur-aankii maaragtay la maaragtay sharaftiisa meel looga dhaco oo masaajidii baad maaragtay waxaad ku tuuraysaa maaragtay sawaariikh iyo wax lamid ah oo qur-aankii baad googoynaysaa sida maaragtay lucbada ka ka ka muuqanaysa addinkii oo kalea masalan la maqnaaya markaasa adiguna maaragtay masaajidkii addinku kasoo baxa ayaad maaragtay garaacaysaa markaas allahu akbarti kasoo baxaysay iyo laa ilaha illada kasoo baxaysay yaa tartiib tartiib u baaba'aysa mar alla markii masjidki maarata wax lagu gamo markaasaa masjidki aad gelaysaa markaasaa maratay kitaabka alla googoynaysaa oo muslimiinta o dhan aad dilaysaa marka wax noocaas oo kale ah yaa waxaa la sheegay inay waddamada islaamka qaarkood lagu faafiyaba oo hadda masuuradooda qaarkood aan ku aragnaa annagu internetka marka waa nasiib daro in maaragtay wax noocaas oo kalea ay kugu soo dhuuntaan cayaar caadi ah marka waxyaaba fara badan oo marka muujinaya ama maaragtay lagu qadisaayo waxyaaba ayagu ay qadisaan nimankaas masalan mushrikiinta ah ama jabaanka ah ama shiinaha ah iyo wixii la halmaala waxyaabihii maratay ictiqaadsanaayeen wax kamid a dhici karta in la weyneeyo kuwan gaaladan kiristaankaana waa wax noocaas oo kalea waxyaaba iyagu markay jecel yihiin ay weyneeyaan baa dhici karta in lagu weyneeyo masuurada noocaas o kale iyo cayaaraha noocaas oo kale ciyaalka ay ciyaarayaan marka waa wax noocaas kale waa in wax in aada la isaga ilaaliyo oo aan maaragtay la fududaysanin anigu marka ku naseexayn maayo in ilmihii waxaas lagu mashquuliyo teda kale caafimaadkooda uma roona fadhigaas faraha badan ay fadhiyaan iyo ciyaarta noocaas oo kalea waqti ka qaadanaysa qaarkood iyagoo qaan gaaray oo dhowr iyo toban jiro ah macnaha shan iyo toban ka badan ilaa labaatan iyo gaaray yaa waxaa arkaysaa maaragtay in waxaas keliya ay shaqo ka dhigteen oo waalidkuna ay isleeyihin ilmahani ha ka aamusaan ha ku mashquulaan waxaas hadhowna ay dhici karto hadhow cunugii a arkayso banaanka intuu soo baxo soo gacmihiisa la dhaqaajinayo sababto wixii baa faraha ka batay mana ka joogi karo marka waxay noqotay wax maarata idmaan oo kale ay noqotay masaalixdiisii iyo dantiisii iyo waxbarashadiisii iyo wixii uu faa'iidaysan lahay oo faa'iida ahaa iyo kulli waa ka reebaysaa marka waxaasi wax wanaagsan maaha wax ka munaasabsan in lagu mashquuliyo ilmihii baa wanaagsan wabillahi tawfiiq